guud ahaan puntland horta abaaro badan baa ka dhacay oo isdaba jooga ha ugu darnaato abaarta maanta haysa saamayn intee la ega ay abaartu leedahay abaartu saamayn bay ku yeelatay dadka iyo dunyadaba qaybaha noloshana wax badan bay baabiisay dadku waxay ku noolaayeen xoolaha halkaa waxaa ka dareemaysaa saamayn bay noloshii dadka iyo dunyadaba ku yeelatay abaartu waa gartay meelaha ay abaartu ka dhacday miyii sheegi karaysaa waxaa ka mid a gobolka salaag gobolka sool highland bari karkaas lugaal gobollada noocaasa iyo gobollada kaloo lamid ah oo roobab yar baa ka daaya gobollada kale laftigooda roobabkaas waa lagu hayaabay dadkii gobollada deganaa waa ku hayaabeen laftigooda lamid bay noqon karaan marka guud ahaan dadka puntland abaar baa ka jirta waa gartay xagga carruurta ee nafaqa darada intay la eg tahay agaasi macaawil aad iyo aad carruurta iyo haweenka nafaqa daroodu aad bay u liitaan xoolo ku nool bay ahaayeen haddii dadka waad ogtahay soomaaliya waxay ku nooshahay waa miyiga ay u badan tahay dadkii marka xoolo ku nool bay ahaayeen waad dareemaysaa dad xoolihii ayan u irmaanayn ayan u macayn oo ayan hilib ka helayn nafaqadeeda waad dareemi kartaa halka ay marayso dhibaatada aad ii sheegtay saa u baaxadda weyn ee abaartu ay geysanayso maamulka puntland ilaa hadda muxuu ka qabtay wax badan dawladdu waa dadaaleysaa intii tabarteeda waa dadaaleysaa haddana abaabul baa lagu jiraa waa la dadaalayaa hawsha meelo badanna waxbaa loo qabtay haddeerna hawsheeda gacanta lagu hayaa dawladda waa hawl ka baaxad weyn oo hadee waxa weeye puntland waxaa soo maray abaartii u xumayd baa hadda soo martay kanaa ku xigta dawladdu kaalinteeda ugu haystaa iyo shacbiguba laakiin dhanka hay-adaha deeqda bixiya iyo adduunka ayaa la moodaa inay gaabinayaan oo hawshaan aynu jeedin wax codsiga oo hay-adahaasi a u dirteen waa loo diray saan maqlay dee xukuumaddu waa ka hadashay xukuumadda warxad bay ka hosaartay dhulkaas abaaruhu ka dhaceen in loo soo gurmado waxa warkoodana waad waad maqashay baan filayaa annagana wasaaradda arrimaha gudaha haddaan nahay xil iyo waajibaad baa naga saaran inaanu gudbino dhibaatooyinka ka jira dalka iyo dadka waxaana ugu baaqaynaa cid kasta oo wax u qaban karta ama qayb ka qaadan karta dhibaatada ka jirta gobolada puntland inay qaybteeda qaadato baanu ka codsaynaa dhammaan adduunka hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga ganacsatada dadweynaha jaaliyadaha dibadda in loo soo gudmado oo dadka baahidu hayso lala qaybsado dhibka ayaan soo jeedinayna